maamulka gobolka daadmareer oo kaashanaya laamaha amniga ah ayaa tuulada xaaji diiriye iyo tuulooyin kale ka sameeyey howlgal lagula dagaalamayo xaalufka dhirta howlgalkan ayaa lagu qabtay dad shidayay dhuxusha kuwaasi oo dhibaato badan ku hayay dhirta iskuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka daadmareer ee somalilan cabdiqadar odowaa xaaji abakar ayaa ka warramaya howlgalkan maanta waxaan u baxnayaa howlgal ah ilaalinta deegaanka iyo la dagaalanka dhuxusha howlgalkaas waxaanu ka bilownay tuulada xaatidiiriye jameecaadka iyo balle cilmiimkaanu joogno kolley tuulooyin kale oo badanna way naga horreeyaan oona sii mari doonaa oo goreeyo ooda iyo cabdalla guran qurac kudle caraala bidaar iyo kuwo kale oo kasii horreeyaba howlgalkaas waxa weeyaan iminka waxaanu ku qabannay hal maxbuus baanu haynaa dhuxushii iyo godkiina waa kaa gubanaya howlgalkaasina waxa weeyaan waa mid ah howlgalku joogta ah oo saacad walba waxa weeyaan dhuxulaystadii si kasta oo wacyigelin lagu sameeyo si kasta oo digniin loo siiyo waxaad mooddaa inay dee berhiirayaan waanay caddahay inay berhiirayaan waayo iyaba way garanayaan in macnaha deegaankan la dhibaataynayo ama geedkan la jaraya uu deegaankeena dhibaato badan u yahay geedkani waxa weeye waa geedkaanu ku noolahay geedkan xoolaheennaa ku nool xoolihiina innaga ayaa ku nool geedku hadduu meesha ka baxana waxa weeyaan waxaa imanaysaa cimiladu way isbeddelaysaa marka waxa weeyaan qofka aan deegaanka isagoo u turaynin waxa weeyaan annaguna sharciga ayaan marinaynaa waa qabanaynaa howlgalkaasna wuu soconayaa in badanna hore wuu nagu socday waxaa kaloon umahadnaqayaa ciidanka booliiska gobolka daadmareedh oo runtii aad iyo aad ugu heelan deegaanka nagala shaqeeya iyo nabadgelyadaba runtiina aanaan la'aantood howlahan aanu qabanayna aanay noo qabsoomeen qaar ka mid ah dadka tuulada xaaji diiri ah ayaa soo dhoweeyey howlgalkan halkan waxaanu ugu mahad celinaynaa dowladda somalilan laanta dhirta iyo daaqa suduwaha khadar oo halkan noogu yimi oo howlgal ku qabanaya haddii alla ku ruan yahay dhuxusha dhirta dabargoynta iyo xasuuqa dhulka lagu samaynayo ee loo adkaysan layaanu u adkaysan lahayn aanu qayladhaanta ugu samaynay isagoo oo noo dhago fudud oo uu noo yimi waanu ugu mahadinaynaa waxa weeyaan in badanna waanu u dignay dadka in badanna waanu u dignay dadka qaarna wacyigelintii way qaateen qaarna waa loo taaglayay kuwii loo taag la'aa waxaanu doonaynaa aanu gacan bira ku qabanno waxay maanta geed qallalan oo la garaacayaa ma jiro waa geedkii qoyanaa mid sare iyo mid hooseba loo aabaan deyi maayo dadka waxaad mooddaa inaanay dhulka lahayn inay muqaawil yihiin inay meel ka soo guureen inay u guurayaan baad mooddaa meeshii ay ka soo guureen meeshana ay ciribtir dhaqaale curyaamin ku samaynayaan waxaa walaalayaal aan idiin sheegayaa way ku mahadsan yihiin iminkana waxaanu joognaa godkii u horreeyey howlgalkiina wuu noo socdaa waannu sii soconnaa qaar badan baannu heli doonnaa qaar badanna waannu haynaa maxaabuusa wasaaradda deegaanka somalilan ayaa maalmahan waday dadaalo xooggan oo lagula dagaalamayo dadka ku howlan dhuxulaysiga